kulankan oo dhex maray guddiga sirifleyda iyo dowladda puntland oo ka dhacay guriga gobolka ee magaalada boosaaso ayaa lagu go'aamiyey qiimaha sarifka dollarka kadib markii uu gaaro heerkii ugu sarreeyey guddoomiyaha gobolka bari wasiirka maaliyadda puntland wasiir ku-xigeenka daqliga iyo xubno kale ayaa ka qayb galay kulankan duqa degmada boosaaso injineer yaasiin mire maxamuud ayaa kulanka ka sheegay sababaha kor u kaca dollarka inay ka mid tahay lacagaha been abuurka ee soo galaya puntland isagoona xusay in la qabta lacago si qarsoodi ah looga soo gudbinayo kontaroolka boosaaso dhowaana ay gubi doonaan iyadoo ay jiraan lacago faalise ah oo dalka kasoo galay magaalooyin kale lana qabtay gacantana lagu hayo lana soo bandhigi doono insha allahu tacaala dhowaanna la gubi doono saldhiga dhexena maxay jire ku xeraysan waxaa shalay isla garanay sariflayaasha ganacsatada ah iyo dawladdu in dollarka gacanta hore lagu qabto labaatan iyo afar kun iyo shan boqol gacanta dambena shan iyo labaatan kun ciddii intaa ka baxsan ku shaqaysa dabcan iyadaa garanaysa maxay taye meesha u shaqaynayso ciddii usii shaqayn lahayd guddoomiyaha sarifka doolarka aadan doolar iyo xubno kale oo sariflayaasha ka tirsan ayaa waxay sheegeen in laysku afgarta qiimaha sarifka doolarka boqolka dollar in laga dhigo lacag dhan laba milyan iyo afar boqol iyo konton qiimaha hore halka qiimaha dambena laga dhigayo laba milyan iyo shan boqol oo kun oo shilin soomaali ah hadda waxa weeye waa dhowaan dowlad kale lagu halayn maayo inagoo dhan annaguna ruuxyada hadday noqoto inaan anigu aan meelo keenin oo kicinaynana hadda sharcidaa jira waa in ummaddana la ka qabtaa ummadda waa in la ka qabtaa ninkii wax xumaynayo waa in la qabtaa waxa weeye weli lama sheegin heerka maanta gaarin qiimuhu maanta wuxuu yahay oo go-aankaasuu yahay oo laysku raacay waa jecel lahay maaluma maalinka ka dambeeya inay isku qiimo noqdaan waagii hore waa la jur waa la yaqaan boqolkeena shilin iyo boqolka yemanteena lacag soo noqon jirtay lebey boqolkeeda iyo boqolkeena shilin lacag ba inoo soo noqon jirtay seven seven halka shilin iyo halka riyaal isku qaybi ahay maantana meeshii aan kala marayno waa ujeedaa waxeena inagaa wey soomaaliya o dhan baan u sheegaynaa puntland madaxda waa joogtaa sagaalka gobol iyo buuhoodle waa inay ka shaqaysaa intaa amarka iyaga uu gaarayo soomaaliya o dhanna waxaan dhihi la war ataa aan qaybo u yeelna sidaa haw kala samarta sidaa saan lama rabo saanaa la rabaa qiimuhuna waxa weeye laba milyan afar boqol iyo konton laba milyan iyo shan boqol laiima sheega la dhihi maayo santi haddii aniga ninka iga soo horjeeda intaan u gaaro laba milyan afar boqol iyo konton sidaas waxaa isku raacay dawladda puntland iyo ganacsatada sariiflayaasha haddii intii intaa wixii ka badan ninkii la yimaada waxay la tahay waa waa nin amardiida sameeyey amardiidaduna laama amniga qabanayo oo ku shaqa leh wabilaahi tawfiiq asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
dhinaca kale guddoomiyaha gobolka bari iyo wasiir ku-xigeenka daqliga ee wasaaradda maaliyadda puntland maxamed jibriil caateeye ayaa iyaguna kulanka ka sheegay qiimaha sarifka ciddii kor uga qaada sida laysku afgarta in tallaabo laga qaadi doono maanta waxaa go-aan lagu gaaray shalay dukumentiga aadan hayo sida ku cad in maanta shalay wixii maanta wixii ka bilowda saakay doolarku noqdo laba kun iyo afar boqol iyo konton gacanta hore laba kun iyo shan boqolna uu noqdo gacanta dambe ciddii bedesha ciddii muxuu ahaydey wax ku darta waxaa weeye mas-uuliyadda iyadaa qaadaysa saaka laba nin baa muxuu ahayd sarifleyda baa halka ugu xiran iyaga waxa weeye guddiga sarifleyda iyo maamulka degmada iyo gobolka iyo wasaaradda bay u taallaa markii shirku dhammaado wixii laga odhan lahaa waayo awaamiir dowladeed oo intaas oo ganacsato sarifleyda fulisay qofkii dee ku xadgudbay inaanu muxuu ahayday sharciga horkeenno muxuu ahayd waajib weeye waxaanu ilaalinaynaa heshiiskii aanu gallay annaga iyo ganacsatada sarifleyda ah waxaanu gallay laba kun iyo afar boqol iyo konton laba kun iyo shan boqol inuu labadaa reed ahaado gacanta hore iyo gacanta dambe waxaa jira ganacsatadu waay waxyaalaha ay ka cabato waxaa ka mid ahaa lacag faalsaayo soo gashay guddiga ganacsatada sarifleyda baa goobjoog ka ahaanaysa saaki aroortii madaxweynuhu amar buu ka bixiyey in lacagtaa la gubo waa gubaynaa guddiga muxuu ahayde sare guddoomiyaha guddoomiye ku-xigeenka iyo xogayaha ganacsatada sarifleyda baa goobjoog nagala ahaanaysa madasha aanu ku gubayno lacagtaa waanu ilaalinaynaa puntland oo dhan baa amar laga bixiyey madaxweynuhu amar ka bixiyey miyi iyo magaalo muxuu ahay lacagtaa in la soo qabto qof kastoo muwaadina oo soomaaliyeed oo reer puntlandna waajibka saaran waxay tahay lacagtaa meeshuu ku arko inuu soo sheego qabashadeeda waxa weeye dowladda iskale inay ciidan u dirsato inay soo qabato inay maxkamadayso waxaa kaloo jira sharcigan waa inuu ka fulaa gobollada puntland oo dhan wasiirka amarkaa bixin doona haddii ganacsato ay istiraahdo doolarku wuxuu ka dhacay boosaaso shilin soomaaliya lasoo raro waxaan u sheegayaa shilin soomaaliya sarifka lagu doonayo boos soo gala caqabado badan baa kala kulmi doontaan meelna nagama dhaafi doono qofna ma dhacayno laakiin sharcigaanu marinaynaa bankigaanu geynayna waa ka baaraynaa muddaa laga haynaya ma rabno qof dantii inuu misna doolarka halkii ku celiyo sarifleyda haddii laga dhigo doolarka shan kunna konton konton kun bay leeyihiin haddii laba kun laga dhigona konton bay leeyihiin iyagu marna haddaynu laba kun aynu ku heshiinona laba kun iyo konton bay odhanayaan haddaynu shan kun ka dhigno shan kun iyo konton bay odhanayaan marka iyaga qolada sarifka waxaanu wada go-aansanay inaanu dalka iyo dadka aanu u turo inaanu u turo maxaahay dadkeena aynu u turo annana aanu aada ugu faraxnay kuna soo dhoweynay waana ku ammaanaynaa inay sarifkaba hirgeliyeen maantana suuqa ay sisuuqsuga socdo haddaanu wasaarad nahay wasiirkaa inta badan odhan doona laakiin annagana abaalgudkayagu wuxuu noqonaya inaanu idinla shaqayno ama control ha noqoto ama gobol kale ha noqoto ama degmo kale ha noqoto sida aanu idinku nimi si lamid ah inaanu meel ba isu taagano oo cagta dhigayno oo dariiqyada ilaalinayno oo jidadka ilaalinayno oo sarifka ilaalinayno wuxuu ku baxayaa dowladdu diyaar bay u tahay inay kharash geliso aad baan idinku mahad celinayaa gobolka iyo degmadana aad baan ugu mahadnaqayaa xilkaa iska saareen iyo shaq wada shaqaynta fiican waana ta loo baahan yahay in ummadnimadu ay saa ku jirto aad iyo aad baa mahadsantiin haddana waxaan ku wareejinaya wasiirka oo hadalka gabagabadiisii odhan doona waxaa kaloo halkan ku jira ugu dambeynna wasiirka maaliyadda puntland cabdulaahi sheekh axmed oo isagu soo xiray kulanka ayaa kula dardaarmay ganacsatada fulinta heshiiska la gaaray
kuwaama ka soo baxeen guddi la dhisay annaga wasaarad ahaan waxaa aniga inaan xiro oo la socdo ayaa laigu yeeray runtii waxaa imasalayey wasiir caateeye oo booskii wasaaradda arrintan howlahaasna aada ugu xeeldheer runtii ayaa ka shaqaynayey hawlo waa badnaayeen annaguna hawlo kale aanu haynay intayada kale isaga iyo guddi la shaqaynaya iyo madaxda gobolka iyo degmada iyo ganacsatada intaba runtii waxaa soo baxday in isutaga noocaasi iyo intii isu timi ay ka muuqato muddadii ay shirarka wateen bisayl aan caadi ahayn intaba oo waxa loo baahan yahay iyo waxa dadka dhibaataynaya ay si qeexan ugu kala saaran tahay dalku wuxuu u baahan yahay amni dalku wuxuu u baahan yahay dhaqaale dalku wuxuu u baahan yahay horumar cadaalad intaa midna lama samayn karo haddii aan bulshada danteeda la eegin waxba dowladi ma qaban karto sarifku suu noqon doono lama yaqaan hadduu hayhaabo cidayan dani ugu jirin go-aamada tan halka aada ku gaarteen ma jirto in laga feejignaado laga hortago maalin qof wax lagu qadeeyo ku darsaday laakiin ummaddii oo dhan wada halaagay iyo dowladdii iyo dan iyo mustaqbalkiisa oo oo dhaafsaday maalin wax lagu qadeeyo hal ama laba kunoo shilin ama ku darsaday oo halkaa raba inuu intaa ka helo waxa weeye kaas weeye kaan la diriraynaa waxaan la diriraynaa midka ujeeddada qalloocan ka leh isagana oo raba wax ku dhibaatee horumarka ku dhibaatee dowladda ku dhibaatay khalkhal abuur taasna ka yeeli mayno isagana go-aamada aad ka gaarteen baanu oo aynu ka gaarray baan dhinac uga soo wada jeednaa go-aamadan boosaaso lagu gaaray lana kala saxiixan doono waxaa boosaaso oo keliya ma ah sarifkaas lagu dhawaaqay oo afar iyo afar iyo barka ah waxa weeye dowladda puntland oo dhan ayuu ka hirgelayaa qoraalkaasi marka uu soo baxo wasaaradda maaliyadda oo meel walba joogta madaxda gobol gobollada iyo xisaabiyayaasha degmooyinka hay-adaha amniga intaba qoraalkaas iyo wareegtadaas way helayaan hadday gaarto oo sharcigaas soo baxoo laga akriyo meel walba waxa weeye in ciddii ku xadgudubto tallaabo laga qaaday noqonaysaa waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa marka u horreysa ganacsatada ayaa intaan shaqaynaysay wakhtigoodii ay wax soo saarayeen oo shaqada u bedeshay oo halka fadhiday oo ka shaqaynaysay inay waa horumarin weeye horumarin dalkaa weeye runtii waxaa laga shaqaynayey aad iyo aad bay u mahadsan yihiin abaalkoodana xag ilaah iyo xag bulsho iyo xag xukuumadeedba iyo xag dowlaba waa helayaan dowlad hoose iyo dowlad dhexaba madaxdii kale oo iga horreysay iyo kuwa kale oo hareeraha iyaga taagan ama maqanna aad bay u mahadsan yihiin ooyamaan iyaguna ku mashquulsanayo oo ka shaqaynaya arrimaha kan waxaan dhowaanahan ayaa waxaa si aada sare u sii kacay qiimaha sarifka dollarka ee deegaanada puntland iyadoona dollarka uu gaaray boqolkii dollar ilaa ay lacag ku dhowaad gaarayso ilaa iyo saddex milyan oo shilin soomaali ah